magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalijibinayeen labaatan arday oo dhammaysay dugsiga dhexe islamarkaana ka ablaahday iskuulka macrifa munaasabadda ayaa waxaa ka qaybgeliya mas-uuliyiin ka tirsan puntland maamulka iskuulka waalidiin iyo ardayda qalijibisay maxamed cabduqaadir mullah guddoomiyaha iskuulka hoose iyo dhexe ee macrifa ayaa ka warbixiyey ardayda qalijibisay ee iskuulka macrifa nasrian primary school waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo imtixaanka ah ay galeenna waxaan u rajaynaynaa insha allah guul weyn inay ka keenaan ardayda iskuulka macrifa fasalka sideedaad waxa ay dhiganayeen iskuulka subaxi labada gelin waxa ay qaateen laba manhaj manhajka dowladda puntland iyo manhajka dowladda kenya weliba saddex maado oo ka mid a xisaabta iyo ingiriishka iyo sayniska saddexdaa maado waxa aan dhammaynay buunta buugta kenya baan dhammaynay markaan dhammaynay manhajkii puntland niscaamka hore nagu qaadata waxa aan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay heleen laba waxbarasho ardaydii hadda fasalka sideedaad sanadka hore ka baxay ee waddanka kenya waxbarashada u aaday oo sankadariga bilaabay
qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa dhankooda bogaadiyey ardayda qalin jibisay iyo maamulka iskuulka
iyo ardada xafladda qalinjibinta loo sameeyey fasalka sideedaad runtii waa xaflad waxay ahayd aada noo farax gelisay dhammaan waalidiintii iyo macalimiintii kusoo dadaashayna waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran aada waxaan ugu faraxsanahay iskuulka primary ardayda sidadeedaadka oo sanadkan qalin jibinaysa aada iyo aad baan ugu faraxsanahay marka maamulka iyo dhammaan macalimiinta waa umahadnaqaya sida wanaagsan ay maamulka u wadaan anoo ku hadlaya macalimiinta iskuulka weyn ee cumar samatar secondary waan soo dhaweynaynaa iskuulkan oo ah iskuullada ugu cadcad ee magaalada gaalkacyo aada iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa waxaa leenahay hambalyo hambalyo fasalka sideedaad hambalyo hambalyo ardada fasalka sideedaad ee iskuulka macrifa iskuul primary ana secondaryna waa rajeyna lagu daro magacaas sida ardada cusutay runtii waxaa ka muuqata abaabul iyo isku xirnaan xagga waalidka iyo ardada iyo siday isugu xiran yihiin macalimiinta waxaan rajaynaa gobolka wax badan ka bedero waxaan leeyahay hambalyo hambalyo si kastaba iskuulka hoose iyo dhexe ee macrifa ayaa ka qayb qaata waxbarashada ardayda ku nool magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug